gobollo dhowr ah oo ka tirsan waddanka itoobiya ayaa waxaa ku faafay cudurro kala duwan sida ay ku warantay kooxda caafimaadka ee itoobiya oo ka warbixisay qaar ka mid ah xaaladaha caafimaad ee ismaamulada dalkaasi waxaa lagu sheegay warbixinta in dadka itoobiyaanka ah ay la dhiban yihiin cudurrada kala ah duumada jadeecada iyo daacuunka kuwaasoo ay u dhinteen ku dhowaad boqol iyo konton ruux ku dhowaad laba malyan oo kalena ay la xanuunsan yihiin cudurka daacuunka ama shubanbiyoodka waxay kooxdan caafimaad sheegtay in uu soo ritay afar kun konton iyo lix xubnood iyo dhimashada afartan iyo laba qof oo kale kiisaskaasina laga soo diiwaangeliyey ilaa soddon iyo laba degmo iyo shan xero qaxooti kuwaas oo kala dhaca ismaamulka amxaarada iyo jambeella kooxdan waxay sidoo kale sheegtay in la xaqiijiyey hal dhibic sagaal milyan oo kiis ah iyo toddobaatan iyo toddoba kale oo dhimasho ah kuwaas oo uu ku dhacay xanuunka loo yaqaano duumada ama maleeriyada kooxda caafimaadka itoobiya waxay sidoo kale sheegtay in la xaqiijiyey kiisas ku saabsan xanuunka jadeecada oo dhan saddex kun sagaal boqol iyo siddeed kiis iyo dhimashada laba iyo labaatan xubnood oo kale wuxuuna cudurkaasi ka dilaacay siddeed gobol oo ay ka mid yihiin amxaarada oromada iyo tigreyga warbixintu waxay intaasi ku dartay in sagaashan iyo lix kiis oo cusub oo xanuunka jadeecada ah bishii abril ee lasoo dhaafay laga soo diiwaangeliyey degmada dadeer ee gobolka oromia waxayna kiisaska guud ee dhimashada xanuunadan sidaasi ku noqonayaan boqol afartan iyo kow xubnood bukaanada la jiifa xanuunadaasi ayaa iyagana sii cagcagaynaya ku dhowaad laba milyan oo xubnood waxaana xusid mudan in kiisaskan la diiwaangeliyey intii u dhexaysay bilihii janaayo iyo abril sannadkan labada kun shan iyo labaatanka sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee itoobiya waxay ku dhawaaqday in gudaha dalka itoobiya uu ka dilaacay cudurka loo yaqaano furuqa daanyaarka ee afka qalaad loogu yidhaahdo embokis wuxuuna wasiirka caafimaad ka shaaciyey in ugu yaraan saddex qof laga helay cudurkan dowladda xabshida itoobiya ayaa la daalaadhacayso dhibaatooyinka ay sababeen dagaalada culus ee ay kula jirto maleeshiyaadka hubaysan ee ka soo horjeeda xukuumadda addis ababa iyadoona gobollada dalkaasi laga dareemayo nolol xumo saamaysay dadka itoobiyaanka ah iyadoona taqaariirta caafimaadka ka soo baxaysa ay sheegayaan in ay ku sii badanayaan cudurrada halista ah ee faafa